bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu guud ahaan warkaana subaxnimo waxaan ku soo qaadan doonaa fantasiyaal lagu maamuusay munaasabadda ciidulfidriga oo shalay ka dhacay fagaarayaal ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga ah balse waxaan ku hormaraynaa ciidamada mujaahidiinta ka jihada gudaha dhulka kenya ayaa weerar qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ka fuliyey gobolka laamu howlgalka hore waxa ay mujaahidiintu ku weerareen deegaanka dab ee hoostaga magaalada hindi waxaana mujaahidiintu weerarkaas ku dileen laba nin oo kufaarta kenya ah iyagoona halkaas ku gubay mooto iyo agabyo kale oo siliibiyiintu ay lahaayeen howlgalka xiga oo isna ka dhacay gobolka laamu waxay ciidamada mujaahidiintu kamiin u dhigeen kolonyo kufaarta kenya ah oo ku socdaalisay inta udhexaysa magaalooyinka hindi iyo wiitu waxaana mujaahidiintu weerarkaas dhabagalka ku dileen laba askari oo kenyaati ah iyagoona halkaas ku gubay laba gaari oo kale ah kantar iyo qooqan weeraradan qorshaysan ayaa imaanaya iyadoo ciidamada mujaahidiinta ka howlgala gudaha dhulalka muslimiinta ee kenya xoogga ku haysato ay sii kordhiyeen howlgalladooda ka dhanka siliibiyiinta iminkan waxaad kusoo dhawaataan fantasiyaasha lagu maamuusay ciidulfidriga ee shale ka dhacay wilaayaadka islaamiga ah aan soo dhoweeyo walaalka abu ayman iyo fantasiyaha degmada jamaama ee wilaayada jubbada hoose
degmada jamaame waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey laga dareemayey isbeddelo kala duwan maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaana xoogga saaray kordhinta mashaariicda bulsho iyo taxgelinta arrimaha muhiimka u ah farxaddooda ayna ku gaari karaan horumarada ay hiigsanayaan isagoo ku guda jira juhdigaas ayay timid maalinkii shalay munaasabada ciidulfidriga taas oo ay si wadajir ah u maamuuseen qaybaha bulshada jamaame iyo maamulkooda iyadoona shalay subax ilaa ay galabtii magaalada laga dareemayey saxmad aysan horey u yeelan maadaama weynaynta iyo dabaaldega ciidda la isku soo ballansaday loogana yimid deegaano kala duwan oo hoostaga degmada jamaame iyo deegaano ka fogfog shalay casirkii kadib ayuu mar kale fagaaraha sheekh cabdiraxmaan xudeyfe kulmiyey kumanaan dad ah oo wejiyadooda ay haraysay farxad iyo ixtifaalka ciidda kuwaas oo dareen soo jiidasho leh kala kulmayey dadkii soo bandhigayey maharajaanada iyo maamulkii guddiga uu ahaa oo isna xiise gaar ah u yeelayey barnaamijka iyadoo la soo diyaariyey tartamo u dhexeeyey deegaanada maambile maanamuufo booriini shariifow iyo degmada jamaame waxaa tartamadaas dhinac socday xujooyin ay soo bandhigayeen deegaanadan iyadoo goobta aysan ka marnayn dadka hidahaya dhaqanka oo ay caanka ku yihiin dadka degan deegaanada u dhow degmada jamaame waa ciyaarta taxadiga ama jaalandiga loo yaqaano in shan jirgaan hal mar in la qaado haye haye haddana waxaan u baaqaynaa tuulada maambila iyo ismaaciil si uu halkan ugu soo bandhigo jaalanjiga ah inuu halkan ku qaado boqol liitir oo biyo ah wuxuu qaadayaa shan jirgaan oo biyo ka buuxaan sida uu qaaday allahu aclam kayfa sayaxmil sanara al'aan mi'ata litir min almaa yaxmil fii aanin waaxid boqol liitir oo biyo ah ama si kale haddaan u dhigo shan jirgaan oo biyaah ayuu hal mar qaadayaa waa tartamo ka socda tuulada maambile oo loo yaqaana mudane ismaaciil ciyaartaas ayaan sugaynaa bayna alwaxli waatiini natasaabaq bakeerigaas biyaa lagu shubaayaa kadibna walaalkaas wuu seexanaya tartamaha wejigaa loo saaraayaa wuu la istaagaayaa wuu la soconayaa masaafo labaatan mit taqriiban labaatan mitir ah wuu la istaa wuu la soconayaa kadibna wuu seexanayaa bakeerigoon dhicinaa la rabaa dhulka inuu tartiib u dhigo waa ciyaar cajiiba oo arkaysaan ninkaa tartiibuu iskaga socdaa biyahana wejiguu ku sitaa koolam yaa ku dheggan wejigiisa yaa turaa waa mustaxiil maceer hor loo yaqaanaa hor ma loo arkay ani kolley waa igu cusub tahay waa cajiib wallaah wuu la socdaa sidaa arkaysaan aad iyo aad buu ula socdaa makaankiisuu ku soo laabtay wuu fadhiisanayaa yaa allah haakadaa jalasa wuu la seexday bakeerigina dhulkuu dhigi rabaa mase waa dhigay wuu dhigay wuu dhigay maa sha allah allahu akbar ayu mahaaratin haadihi wa ayu shajaacatin tilk haya hadda waa arkaysaan kow labo saddex haya kor u uqtaagay saddexlaha isku gidi isku gidi ayuu badni taxmilanta yaa jinni waa wadaa wallah yaa saddex litira waxyaabihii la soo bandhigay waxay ahaayeen kuwa midba mida kale uu ka xiiso badnaa marka loo eego magaalada iyo siday ii sheegeen salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo aan la sheekaystay wallaahi waa waxaan weligeed loo baran oo aan lagu arkin degmada jamaame waa wax cusub waa waxa hadda kownugu soo kordhay inta badan hadda waxaa hortayna jooga nin kiilo baastii ka badan cunaayo oo haddana aan gacan ku cunayn ninna waa seexdo bakeeriya wejigu saaran wallaahi wax hor leh waaye waa horumar degmadu u soo kordhay insha allah suldaan cabdiqaadir xaydar ayaan siinaya suldaan maxaa kuu muuqdo ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله وحول هر الله أركن وايد دقمة الجماعة وحا كده عجز مناسبة بدنا عيدة كده عجرتي تن وقار ومد لغو عصب ما أنت وح هر الله أركن دقمة الجماعة كده عي هذا وحين دي هيان وسي هذا نين كيل باستي كبدن عني يمد هذا نين كوهاي وجهك بكيري وصو جيف الله ساري استاجي كصعدة بكيري جنوضة maasha allah waa waxaa waaye shucuurteenna aad ay u kacsantaha degmada maanta waa shidan tahay maasha allah waa hiddi iyo dhaqan dadka waxaa waaye nin walba wixii da- waxa- dhaqan ah dhaqankiisu soo bandhigay meesha direed waxaan leeyahay kaalinteeda waa buuxsintay insha allah waa si tartamada kale maasha allah waa waxyaalaha iigu cajiibka badnaaya nin inuu bakeeri qaado oo in muddo ah oo ku socdo oo ku soo laabto waxyaalaha iigu cajiibka badnaaya ka mid tahay wallaahi waxaan leeyahay haddii ilaahay yidhaaho insha allah dadka ee, xerooyinka qaxootiga ku jiro insha allah dadka deegaankoodii oo nabad ah ilaahay subxaana qaadirka ha ugu mak- baxayaan hana ku soo laabtaan beerahoodana ha qotaan waa me- waa dareemi kartaa farxadda lagu ciiday waxay ahayd maalin ay farxadda si siman u qaybsanayeen bulsho iyo raa'idkooda waa dadweynaha jamaame iyo maamulkooda oo ka qaybgelayay munaasabaddii fantasiyada ee ka dhacay fagaaraha sheekh cabdiraxmaan xudeyfa iyadoona ay qayb ka tahay dabaaldegyada munaasabadaha ciidda looga bartay maamulada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya taasi waxay ahayd warbixintii walaalkeen bashiir muxidiin abwaaminu ka diyaariyey fantasiyihii shalay ka dhacay degmada jamaama ee wilaayada jubbada hoose markan aan soo dhawiyey walaalkeen caliyare iyo fantasiyaha degmada bulafulaay ee wilaayada baay Een, barnaamijkii ee, buufin socodka insha allahu tacaala may hamarnay buufin sun ya hamarnay marka buufin socodka may ahaa buufanka lamaad lugaad lamdhatiyo iyo la kiire kadib way la socdeen marka may ahaa ee, buufankaas boqe ama haddii kale walka guulaysde buufin socod lamaad lugaad lamdhatiyo iyo la geliye marka may ahaa afarta xaafadood iyo ka qayb qaadayaan barnaamijkii alwaaxda waa alwaax oo lagu socdo waay ilaa afar qofood iyo hamarnaya ku socdaan
halkani waa fagaaraha yarmuuq ee degmada buulufulaay ee wilaayadii islaamiga baay waxaa mar kale soo buuxdhaafiyey kumanaan dadweyne ah kuwaa oo kasoo qayb galay fantasiyo heer sare ah oo qayb ka ah dabaaldega ciidda ciyaar kala duwan oo ay ka qayb galeen kooxo ka kala socday afarta xaafadood ee degmada buulufulaay iyo qaar ka mid ah ardayda madaarista qur-aanka ayaa lagu soo bandhigay fagaaraha yarmuuq iyadoo ay xusid mudan tahay in sanadkan lasoo bandhigay waxyaabo cusub oo aan horey loo arag ku dhowaad ilaa toban ciyaarood oo kala nooc ah ayaa lasoo bandhigay kuwaa oo si weyn usoo jiitay dhammaan dadyogii kala duwanaa ee goobta soo xaadiray ciyaaraha runtii een, ana horta ee, kolley wax badan ayaa dhooga magaaladan ee, marba ciidda ciidda ka dambaysa ciyaaro hor leh oo cusub ayaa salbandhiga marka kolley waxyaabaha yaabka leh maan aan arka wax ka mid ay alwaax salka socday oo ii cajabi keliyey ee, sidii kabaha oo kale sal uu socday wax kaloo aan arka macnaha oo oo ii cusub ee, dhallinyaro oo sidii maxska era diyaarad oo kale si iska dhegdheginoo runii langii alkataa fiirsidaas arag kara insha allahu tacaala oo sidii marwaxadda oo kalena is u wareegidin een, haddana bush cabsi dheelin yaa ana meesha ka arka een, waxyaaba yaab leh ana ka arka wax ka mid ah arday yar yar oo madaarista qur-aanka kariimka ee, degmadaas dhigatayn ayaa wasaa bandhigayaw een, ciyaar layara kala foota runtii wax cajiib ah oo hadda ugub ay oo ka cusub wey macnaha een, musallaha yarmuug ardayda madaarista oo qur-aanka kariimkas dhigatayn macallimiinta waxsaa bandhigayaw ardaydooda macnaha ardayda wasaa bandhigeen arday oo maska erews iskitise kala foodsi dheertay wasa ardaysaa bandhiga madaarista qur'aan kariimkisa dhigatay een, ka ama socod oo dhallaan yaryar iska socodin lagi runtii alkataybus alka arag karay ardayda madaarista magaalada buulufulaay ayaa kaalin muuqata ku lahaa fantasiyaha ciidda iyagoo soo bandhigay annaashiid khudbo luuqadda carabiga ku bixisay iyo waxyaabo kale ماض كالسيف كالريح كالموج غزارة عاد كالقيل كالليث كالرعد شرارة مقدام يضرب ثارة ويرى في الموت بشارة نازل ضاقوت الدنيا لا يملك غير حجاره يقذفها كأبابيل تخرق بالرعج دثارا mid ka mid ah macalimiinta madaarista islamarkaana howlwadeen ka ahaa bandhigga ardayda madaarista degmada buulafule ayaa inoo sharaxaya waxyaabihii ay kusoo bandhigeen fagaaraha yarmuuga kolley ardayda waa u bannaan haddii khudbadda tahay haddii maaskaa'iraha iyo sheeg ee ciyaarta oo kala duwan iyo tahay haddii orodka tahay farxado yaab leh oo macnaha nashaadaadka asarkan wahawaan kaalintooda wax qaadayo ardayda macnaha wax uu badan oo nashaadaadkan saa bandhiga ardayda ay aheen boqolkiiba sagaashan ardayda ayaa waxa wayan meeshan ka mooho shireen marka maasha allah eh, kolley eh, aad iyo aad ayaan u faraxsannahay eh, walaalaha eh, bahda andulisna iyana insha allah waa lahayd ciid mubaarak taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal sida ummadda islaamka aad uu shaqeeya haysin idina adana insha allahu tacaala miisaanka xasanaad allah adoo kaba ciyaarta shalay lagu soo bandhigay fagaaraha yarmuuga ee degmada buulafulay waxaa sidoo kale ka mid ah ciyaarta buufinta ilaa afar xaafadood ayaana ku tartamay afuufo waa mid ka mid a tartamiyaasha ciyaarta buufinta islamarkaana waa ninka ku guulaystay ciyaarta waxaan qaatay buufinkaan qayb galay waan ku guulaystay qaran koowaad aan galay alxamdulilah qaabkii loogu tartamaya sharaxaad naga sibul sharaxaadda aan igu siiyay waxay tahay macnaan sida afar buufan dharka lagu xirnaa afartii buufan dharka lagu xirtayna macnaa suunkaa lagu xirnaa suunkii markii afa- afartii lagu xirto macnaa markii afar kooxa ku ciyaareen afartii koox yarka waxaa wateen macnaa musmaar iyo qorax baa ii wateen ana macnaa musmaar iyo qorax midna ma haysan laakiin macnaa waxaa waaye farsamo kalaa isticmaalay marka raggii iyo rag macnaa alxamdulilah xoogan mitirna wax ka yaqaan meene marka alxamdulilah ilaahay igu midagsiyey macnaa factor qaarin qowadaan gale walaayada waxaa isiisaa boqol iyo konton kumashin soomaal abaalmarinaa la isiiyey ma isma lahayn alxamdulilah laakiin ilaha talada iska saartay alxamdulilah laakiin aad iyo aad ugu faraxsan dareenkay aad shuurtu kacsan tahay maasha allah cayaar noocaan galaa markii ugu horreysay waay maasha allah alxamdulilah musallaa waxay aad joogeen macadadkii dhan maasha allah markii aan guulaystay oo ku farxeen afufaa guulaystay injineerka dhan aan guulaystaa leeyahay maasha allah aad iyo aad loo sanadkan waxaa degmada buulafulay u soo ciiday dad badan oo qaarkood ka yimid magaalooyinka cadowga uu haysto ee wilaayada iyo kuwo kale oo iyana ka yimid deegaanada kale ee wilaayada sheekh ibraahim ayaana ka mid a dadkaas waa dhowahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu een waa dhowahay een buulafalay ciidda ugu horreysa aan ka soo qayb galay een een buulafalay waa ii koow laakiin waxaan ku arkay een wax la yaab leh waxaa iigu daran ardayda oo madaarista dhigato waxa ay soo bandhigeen wax lala yaab leh ay soo bandhigeen ciyaaro heer saray soo bandhigeen waxaad aragtaa caruur yaryaroo toddoba jir siddeed jir ah aad waxaad arkaysaa waxaana nin weyn samayn karin inay sameeyaan macnaha wa inay isdulfuulfuulaan ayay raayad ku taagi karaan qof dushiis inay ku fidhistaan ayay raayad ku taagayaan hataa waxaan kuu sheegaa si loo nadaamiyey dadka hataa darees waxaa la siiyey oo ciidda loogu talagalay inay ku ciidaan oo dadka lagu kala garto nidaam ka shaqaynaya si loo kala garto dadka macnaha oo ha howlwadanada guddiga oo hoosha waday si loo nadaamaya ma u malaynan kartid aan leeyahay marka jasaaka allahu khayr dhanka deegaanka yaaq baraawe ee isla wilaayada baay waa kan walaalkan abuu xasaan iyo fantasiye iyo dabaaldeg maalintii shalay ka dhacay deegaankaasi bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka run ahaantii ciidan waxaan ku iiday deegaanka yaaq baraaway ee dhacaduleedka degmada diinsoor ee wilaayada islaamiga ah ee baay halkaas ayaa innaga oo koox wariyaal ah iyo wufuud ka socota wilaayada islaamiga ee baay aan ciidan ku tukannay kadib markii wilaayada ay go'aamisay in deegaankaasi wilaayada ay gaari doonto islamarkaana dadka muslimiinta ay la soo qaybsan doonto munaasabadda ciidulfidriga run ahaantii waa deegaan dadka jooga oo muslimiinta ah ee ku noolna ay yihiin dad ansaar ah marka ciidan waxay go'aamisay wilaayada islaamiga ee baay in ay qayb ka noqoto dadka muslimiinta ah ee ku nool deegaanka yaaq baraway islamarkaana ay run ahaantii la qaybsato farxadda munaasabadda ciidulfidriga halkaas ayna mas-uuliyiin wilaayada ka socotay ay gaareen islamarkaana ay dadka muslimiinta la soo qaybsadeen farxadda ku aadan munaasabadda ciidda markii halka aan tagnay waxaan u tagnay runtii diyaargarow xoogan iyo dadkii muslimiinta ahaa ee deegaankaasi joogay oo u diyaargaroobay inay soo dhoweeyaan wafuuddii waaligu hogaaminayay diyaargarow xooganna sii galay markaan meeshii tagnay runtii gacmo furan baa lagula soo dhoweeyey waxaan habeenkii arbacada ahaa ee lagu dhawaaqay inay tahay maalinta arbacada ah ciid inay tahay lagu dhawaaqay run ahaantii magaalada islamarkiiba laga dareemay magaalada soo dhoweyn xoogan oo ku aadan munaasabadda ciidda salaada markii laga baxay kadibna mas-uuliyiin iyo nuqaba iyo waxgarad iyo meesha ka hadlay waxaana dadkii meesha ka hadlay ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee bay oo sidaan hore u sheegnayba salaada la tukaday dadka muslimiinta ee deegaanka yaaq baraway halkaas ayuu waaliga ka akhriyay khudbad ku bixisa luqadda carabiga sidoo kalena ee dadka muslimiinta ah kula hadlay isagoona sidoo kale bidhaamiyey in dadka muslimiinta ah maantoo kale loo baahan yahay inay iscaawiyaan dhanka kalena wuxuu si gaar ah uga hadlay duulaanka cadowga uu kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga ah waxaa sidoo kale uu ka hadlay duulaanka yuhuudda ay ku qaaday falastiin isagoona dadka muslimiinta reer falastiin u sheegay inay dhibka iyo rafaadka iyo duulaanka lagu soo qaada ay la qaybsanayaan kelimad kooban ayuu waaliga goobta ka jeediyey ikhwani jazakum allahu khayran إن شاء الله تعالى صلاتي iyo khudbadii Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan halkaas ayay noogu dhamaadeen kuleelna waa la dareemayaa إن شاء الله تعالى waa la fasaxaya dadka diilaahi raahdo جزاكم الله خيرا waxaan soo dardaarmaynaa Allah subhanahu wa ta'ala inaan ka cabsano aan ku xirnaano asaga aan barino aan u tawaaducno aan u tadarrucno waxaan soo dardaarmaynaa sidoo kaleeto la dagaalanka cadowga dalka ku soo duulay waxaad ogsoon tihiin maanta in adduunka uu martigelinayo dagaallo waaweyn sida falastiin dagaalka ka socdo oo yahuudda qaashimiinta ay weerar adag ku soo qaadeen walaalaheenna muslimiinta reer falastiin ayna rabaan dhulkii barakaysnaa oo ilaahay uu barakeeyey uu ku yaalay masaajidka saddexaad ee ugu fadliga badan oo ugu barakada badan oo muslimiinta ay leeyihiin in ay kula wareegaan waxaa kaloo socda duulaamo kale oo kaas aan ka yaraysanin waxaa ka mid ah duulaanka anaga nagula soo qaaday oo bilaadda soomaal lagu soo qaaday waxaa ugu dambeeyey baddii muslimiinta soomaaliyeed ay lahaayeen in gaalo lagu wareejiyey hadday ay tahay zaylac haddii ay tahay badda qaybaheeda kale qaybna xabasho loo gacangelin rabo qaybta kalena turki loo gacangelin rabo waxyaabaha duulaanka cad muujinaya oo gaalada ay nagu soo qaadeen waxaa ka mid ah qaybinta ay dalkan yar ay geliyeen muslimiintan oo ayagaba dad iska dacafo ahaa oo bariga africa ku nool aan khayraad badan iyo horumar badan aan haysanin ayaa waxaa loo qaybiyey duwaylaad ama imaaraat yaryar oo dhammaantooda xabashada lagu xidhay loo bixiyey maamul goboleedyo loo bixiyey waa astaan ku tusinaysa dalkan in la rabo in la qaato lala wareego aan waxba laga xambeynin oo laga reebin dadka muslimiinta ah si guud ahaaneed waxaan ugu baaqaynaa arrimaha noocaas inay ku buraaragaan ay fahmaan hubkoodina ay qaataan ay garab istaagaan wiilashoodii mujaahidiinta ah oo har iyo habeenba u taagan sidii cadowgaas saliibiga ah oo qaashimka duulaanka ku jiro sidii ay u dafcin lahaayeen dhulkana ay ugu dhicin lahaayeen diintana ay insha allahu tacaala ugu dhicin lahaayeen inay garab istaagaan وأتن إلهي أوليه وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء وحد أكسونتهن مقالوين كي أقوى وينا بلد كان مسلم كاه الصوماليات انتوضي بدن إن أي قاله أي كوها بسدانو ما أنت حكم كودي وكدر سعنايو awooddoodii ay ka talinayso maxaakiimtoodii ay ka furan yihiin ciidamadoodii iyo wasakhood intaba uu wada yaallo waxay rabaan oo kirishtaamayn iyo yahuudiyeyn iyo gaalaba ah intaasna ay ugu wacahayaan meeshay rabaan ay ka keensanahayaan cidda ka hor taaganna bacdallaahi tabaaraka wa tacaala waa un intaa yaro jihaadku u istaagtay runtii lama soo koobi kara waxaa halkaa ka dhacay musallaha loogu talagalay salaada in lagu tukado aad ayaa loo qurxiyey waxaa sidoo kale magaalada lagu qurxiyey dhismo aad u fara badan runtii marka faahfaahintaa ka baxsan iyo wixii meeshaa ka dhacay iyo fantasiyaashii iyo insha allahu tacaala wararkeena dambe iyo barnaamijyadeena dambe ee soo socdo ayaan kusoo gudbin doonaa markan waxaad kusoo dhawaataan warbixinta walaalkan cabdulqaadir rabaani iyo degmada tiyeglow dad boqolaal ah ayaa isaga kala yimid deegaano dhowr ah oo hoos yimaada magaalada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool kuwaas oo usoo daawasho tagay fantasiyaha ciidda ee lagu qabtay fagaaraha ansaarul qudus degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool salaada casir kadib ayay dabaaldegyadu bilowdeen iyadoo bulshadu ay aad ula dhaceen agaasimka iyo waxyaabaha lasoo diyaariyey ee loogu talagalay in goobta lagu soo bandhigo markan waxaa soo galay musallaha koox muhaajiriin ah oo ku talagalay in ay walaalahooda ansaarta ah farxadda ciidul fidriga kula ciidaan waa kuwaan waxyaabihii ay kusoo talagaleen iyaga oo soo bandhigaya
bismillaah soo deji wax yar soo deej ay sug sug sug sug sug sug horta sug sug istooseeday wax bismillaah ya ya wareeji wareeji
bulshada usoo daawashada tagtay fagaarahan ayaa si diiran usoo dhoweeyey iyaga oo u riyaaqay waxyaabaha ay soo bandhigayaan walaalahooda muhaajiriinta eedaliinka iidi dad badan iska kooya muhaajiriintinaad roogda hoob ilaaheera markoo dhow way bafadaane hadag jidinta una galna hoob ilaaheera haddana nin socdaasa ilaa barhiyey iyo baradambaba nin socdaasa sidaberi nin socdo doonta waana eedaan farahsagna faraahsantana eed eedaan farahsagnaa waana way bafadaane safayl anku dhiib galno fadaan hoob aleer geek way baalaka bandhigay wal un horbaan aragna mada idaalayna had arag iyo mada erag ii walama aragna maleh muhaajiriin haa bandhigti unu dhanba dhiiggaanu dhagaagay unuba manaha inshagaada koy mu weelana galna gallay waana weelo wayni hoob aleer asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale bulshada deegaanka ayaa iiga sheekeeyey isbeddelka weyn ee kusoo kordhay magaalada marka laga soo tago dhismaha waxaa lagu soo kordhiyey magaalada leerarka cadceedda ku shaqeeya ee sida iskood isu soo daara habeenkii markay cadceeddu soo baxdana isdamiya sidoo kale ciidamo ka shaqeeya waddooyinka oo kala ilaalinaya gaadiidka iyo dadweynaha iyo samaa farihii oo xilliyada habeenkii ah la shaqaynaya waxyaabaha cajiibka ah ee dadka soo jiitay ayay qayb ka ahayd sakalena maybuwaa xalay walan ibidkayn arag oo mayle raayus maybuwaha hata ana dhiyaabanaya golkaas lakasamay may ku madhaahe maybuwaha wadooyin yaka shaqeeyani wadooyinka may madaha meel koronte maybuwa madoonaha goraas mayle raayus dad ha goraas madoona baawar ha goraas markan marki mayle raayus baawurta ha gorta baawurta socdaaya marki mayle raayus me baawurta danto dadka ha goraan maybuwaha dadka mayle raay dhimoodiyaay barnaamij unani usub oo horeyn anin arga jaran oo maybuwaha golkaa kaderisay oo nin balaaw ay haaydi xalay waxaan ka shaqaynaynay amniga isugudubka gaadiidka iyo dadweynaha ayaan ka shaqaynaynay waan alxamdulilah wayna noo suurta gashay dadka oo aqoon markoor aqoon uma leheen laakiin markii dambe waa barteen waxaa ku xidhnaa leerkii loo yaqaanay samaafaraha hadduu soo shidmo gaadiidka ummadda markii hore markii hore qalad waa dhici karay dabaaldegyada lasoo bandhigay waxaa ka mid a carruurta rawdada oo soo bandhigay anaashiid iyo weliba waxyaabo kale بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك بسم الله الحمد لله وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا عيدا عيدا عيدا عيدا عيد ونكسن أنكو عيدنا فرهدنا إيوتينا عيد ونكسن أنكو عيدنا
farxadda ciidda ayaa la odhan karaa ma jirin cid ka maqnayd in dadka la farxadgeliyo shalay ma soo bilaaban tan iyo dabeeqadii bishii ramadaan wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ciidsiin iyo afurinba u samaysay bulshada saboolka ah ee ku nool qaybo ka mida wilaayada waa kuwan qaar ka mida dadkaas oo ku sugan degmada jeeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah bakool oo arrinkaas ka hadlaya magaagay horta maalan cali nuur xasan iyo deegaankayna eedinyarow tiyeglow soona shiilayo alxamdulilah ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta sharafta leh ka mahadsan marka alxamdulilah wali ilaahaynin gorada oo ilaahaynin kasi xalna ilaahayna siiy alxamdulilah ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta ka mahadsan marka alxamdulilah ilaahay towfiiqna waafajiye odowkana ilaahay noo qobada ilaahay khayrna waafaj alxamdulilah konton doolara hale alxamdulilah ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta ina ilaahay gacantiya kor ku weelo oo ilaahay madasha kor ku weelo iyo ilaahay ku tuugan waan ilaahay noo siiye ilaahay khayrta lankeenu walna sii kalloy masaakinta kuma danaanuun lankeenu walna sii ilaahay miisanshiha qaranka kaba ilaahay boqorkiihanin goaday ilaahay kamahadiina ka shukrine masaakinta dadkolaalisia kuma danaa lanki walna sii ilaahay miisanshiha qaranka kaba ilaahay ajari xasanaadna ha ku sii kolley gaawo walla siimihiine maslum walla siyaana sharta ilaahay oo aan ogay wada gaalada wada inta ilaahay ku xijaabo yaa fadaana ilaahay miisaan shay aakharana ka kaaba beese oo konton doolare oo mujaaliinta isiidi oo ilaahay inka daragalay yaa la isii ajar iyo xisanaadna allaha ku sii ugu dambayntii weli fari kama qodnaa ciidsiinta iyo farxadgelinta bulshada galabta ayaa lagu wadaa in sidaas oo kale ay dhacaan dabaaldegyo kale oo loogu talagalay ciidulfidriga dhanka magaalada buurdhaxole ee isla walaayada bakool waa kan walaalkeen cabdulqani maxamed iyo warbixin ku aadan fantasiyo shale ka dhacay magaaladaasi
aafaddaas insha allahu tacaalaa hal digaagad ah hal digaagaduu helay wallaahi waxaan u malaynayaa ini badadu doonto wallaahu ak- lankaasusuu insha allahu walibaha geedhin diyaabo haye kankihiga geedkihiga insha allahu allah iyadan walkuusinaa kudhiyay guuxa iyo sawaxanka aad maqlaysaan waa fagaaraha ansaaru shareeca ee bartamaha magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bokool oo tan iyo maalintii shalay ay ka soconayaan dabaaldegyada munaasabada ciidda waxaa gelinkii dambe ee shalay lagu soo bandhigay fagaaraha fantasiyo xiise badan oo daawadayaasha si weyn ay ula dhaceen bulshada reer buurdhuxunleh oo ka kala yimid afarta xaafadood ee ay ka kooban tahay magaalada ayaa soo buux dhaafiyey fagaaraha waxaana halkaasi lagu soo bandhigay barnaamijyo xiise badan oo sare loogu qaadayay nashaadka bulshada barnaamijka fantasiyaha waxaa qayb ka ahaa su-aalo diini ah oo lagu bixinayay abaalmarino lacageed halka tartamayaasha kale ee ka qayb qaadanayay barnaamijka fantasiyaha dhankooda jawaa'is qaali ah la guddoonsiinayey ugu horreyn markii ay soo galeen fagaaraha kooxihii mootooyinka ku tartamayey ayaa waxa uu jawiga isku beddelay sida tan allahu akbar allahu akbar lutoolik wede aragaasan godadka geliye haddana gubiye waankaas aragaasan insha allahu tacaala aragoo haytan sariir buha isku jiifadi runtii isku jiifadi haye haye jiifadi hay aragaasan insha allahu tacaala may waha ay weela korasada sidoo kale intii uu socday fantasiyaha waxaa barnaamijka dhextaal looga dhigay su-aalaha diiniga ah oo ay ku tartamayeen ragga iyo haweenka muslimaadka ah hal ku faa'iidaysada insha allahu tacaala kaara kor saaran su'aalana ma indhiyahay teesada tan laysa fi lqur'aani xaa'un bacdaha xaa ilaa fi mawdicayni famaa humaa qur'aanka dhatiisma ka suuga lari xa oo gadaalshana xa ku damboyta ilaa lama boos maahin
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين الله أكبر الله أكبر ما شاء الله وأيوة كقولي سيدي عبد الرحمن كقولي سيدي ما أبا المريء هلا إن شاء الله تعالى لما كار ka mid ah guddiga tartamayaasha oo aan wax ka weydiinay xaafadda uu guddoomiyaha ka yahay iyo waxyaabaha kooxdiisa ay ku tartamayso bismillaah anagoo ka tirsan guddiga tartanka waxaa meeshan ka socota ciyaar aad iyo aad u fiican markan ciyaarta eed iyo eedaan dareerta safaylaka dareerta mayba dhammaaday ilaa saddex ciyaarood camal marka insha allahu welina socdaan faanol fara kama qodno mayba kumadaha haragjiida kumada may kale kumadaha calaabo ilaa seedgood ama tumi seedgood inta laga hore walla dhakaa kumada may kale kumadaha roora kumada may kale kumadaha liindhanaan oo laka ciyaaro waa ciyaar aan hadda inta kawada koobo korme kortoomada waxaa ku jira yacni abaalmarimo ku guddoonsan marka afarta xaafadood oo magaalada loogu tartamaa afarta xaafadood marka mid walba kortoona iska leedahay waraaqa loo jara waraaqaasa ay kala qaadanayaan xaafad walba nasiibkeeda wixii ku soo baxo markaas kabacdi way qaadanaysaa insha allahu wixii hal kortoon ay wax ku jiraan halkii kortoon xaafadda asiibta ayay qaadanaysaa insha allah waa farxadaan qiyaasi kara maahan intaan magaaladan ku sugnaay aad baa fagaaraha loo buuxiyey xataa meel war buurkeeda bannaanka agteeda aad iyada loo soo camiray marka insha allahu waxaan rajaynayaa ciid iyo farxad iyo wanaag badan marka weli waa socdaa waa socdaa insha allahu ciyaaraha halkan lagu soo bandhigay oo ahaa kuwa ay si aad ah u xiisaynayeen dadweynaha ayaa waxaa sidoo kale dareenkooda wax ka weydiinay guulaystayaasha ka kala socday xaafadaha magaalada magacay walirarhay mukhtaar maaki iidan deegaanka buuruna rogna ardeed goroonkii oo laka tartamaayo buuruna deegaankii haya suruna yaa rooga haa eed iyo eedaan faraxsana tartamayaasha kumadahay xaafadda mutayma yaan tartamaayo eed iyo eedaan faraxsana waanaga guulaysaday waan ilaahay mahadusle tartankasa faraxsan eedan fayla oba ardeeda eed aan wanaagsan dhiya wali laka tartamaayo walwelb walaay marka gabalka yaala lam waraagidaan nasii hooba gobolkiisa ardayda dowrada ku heli ardayda iyadaan ka faraxsana kortoonka korsumi furdi dowrada ku heli wali ku fuladaay aan kortoonka kowti wala ka jara ma ogayn laakiin wali ku helay dowri ku heli waara me walan ku saldiran eeda bandhag oo ajiible an ku jara un horan aragna ilaahay ka mahadsan tartamyaalka kumadahay timaa tartamyaalka kumadahay xaafadda raayis xaafadda ma tartamaha imaam shaafa tartankaas wanaagsan aan dhiyaay kortoomi ma inaan ingiliya ma raayis ka moobel la gili ka dooro la gili ka kashan goble ka buuyahay ilaahay ka mahadsan ma ilaahay ing nasiiba inaan kortoon moobelka jara ana gaado ilaahay ing nasiiba may moobelka kin ku beema laayn meel kashan goba kin ku beela ilaahay ka mahadsan moobelka kin ku bay oo tumbi dhowr doollar gadaw ilaahay ka mahadsan ilaahay ni ziyaad nicmada gabagabadii barnaamijka fantasiyaha ee gelinkii dambe ee shalay dhacay waxaa sidoo kale wax ka weydiinay nabadoonyaan yuri oo ka mid ah waxgaradka magaalada buurdhuxunle bismillahi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay mahadaan sugnaati may roogneha magaaladii buurdhuxunle fatansiya roogna ilaahay baka maasan may ku dhiyay galabtanta iyaaro oo hiise leh oo manaa wala shareeka banaaw ee eednaskantaan jiidadaw walyaabaad ibidka manaa dhii korangnaat adan lalahayna hoblakinshadan ogolaadane ku dhiyan ilaahay ka mahasan dawdina daawshi ahaan yahanka bahan iyada liin daawadi iyaaro oo mootooyin dhe aha harag jiidhe mootooyin oo sagaal qofood laka gaadaw oo lama liwaadle ee mootooyin oo liwaadleho oo sidilan inti rahan raayadii haystaan waan surinyin dad oo lama qofood ee mooto sidilan inti rahan hanuna kooryadan jiifa koonu horan jiifa mooto laka gembahanya jiifata saa likwida waxyaabon imidkaan mooto likwida ngaranayaan tukudhiidi gaaladagadgeeda manaa sheekiyaable ayaan kudhiidi waraagyaal oo baktanasiib oo warqad la gordaw ee gabaka kudhiidi ilaahay baka mahasan su'aalo diini ee ku dhiyan walaa abaalmarin oo manaantaasay dhang may likabiyaahin abaalmarin likabiyaahay ilaahay baka mahasan dadiinan iidaan faraasiyin ayuuna oo manaa kuful oo laka tartamaw ayuuna oo wala yaaro oo un horban lah barnaka arnayaanta ka fiirsadaani bal ilaahay baa subxaana wataala inin suurta geli tamkinnaninsi ilaahay subxaana wataala oo soonki un runka leysan hanasi yaatan inin suurta geli inin manaa yaarti ooneto iidimaas tamkinga ka dhammaysan ilaahay subxaana wataala yaa mahadun sugnaati alxamdulilahi rabbilcaalamiin weli reer buurdhuxunle ayaa u dabaaldegaya maalinta ciidulfidriga qaybaha kale ee fantasiyaha iyo multaqay shalay lagu qabtay fagaaraha ansaaru shareeca waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamij gaar ah oo soo geli doona saacadaha soo socda insha allah cabdulqani maxamed idaacadda islaamigaha ee andalus magaalada buurdhuxunle wilaayada islaamigaha ee bokool iminkana waa fantasiyaha ciidda iyo degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan iyo walaalkan abuusheyba iyadoo shalay loo dabaaldegay munaasabadda ciidulfitriga ayaa waxaa bartamaha suuqa degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ka dhacay fantasiyo ballaaran oo qayb ka ah dabaaldega munaasabadda ciidda waxaana fantasiyahaasi uu ka koobnaa ciyaaro kala duwan oo ay soo bandhigeen ansaari muhaajiriin bulshada ku dhaqan degmada buqa qable iyo deegaanada hoostaga ayaa soo buuxdhaafiyey fagaaraha fantasiyaha uu ka dhacayay iyadoo dadkuna ay isugu hambalyeynayeen munaasabadda ciidulfitriga awgeed ereyada ay dadku isweydaarsanayeen waxaa ka mid ah ciidul mubaarak kullu caam wa antum bikhayr taqabbal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal iyo ereyo kale oo qurqurxoon waxaa bilowday tartankii jawaanada tartankii jawaanada ayaa la bilaabay hal ayaa kufay laba ayaa soo hormartay haye laba nin baa soo socda haye haye ninkii horreey baa laga hormaray markii hore mid ayaa dhacay soo dhowow soo dhowow warbaahinta islaamika andalus magacaaga cabdiraxmaan axmed cabdulaahi haye cabdiraxmaan waxaad ku tartamaysa
ablo biyaha
haye jeclaal biyaha yaa kula tartamay haana karee haye sifaca weli waa ka dhamay waa ka dhamaysay abaalmarinta waxee abaalmarinta waa lacagade lacag meeqa lacag boqol kun amleen waxaan la yaabay qiso ka dhacday meeshaan oona weli aan hadda kahor horu arag aad iyo cajab gelisay ruwaayado waxaan arki jirnay kale oo barnaamij kaleeto la jilo oo rag iyo dumar iyo wax isdhex gelaya laakiin rag keligood ah oo saan nooga qosliya oo shaxartadaan u ciyaara weli maanan arag runtii marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala nabad iyo barsho barwaaqo iyo bashbash aan ku caana maalno oon maxaan ku idhahdaa hawaayadaha noocan oo kale aan ku fiirsanno oo dhalinta soo koraysa hawaysaan maxaan ku idhahdaa ugu farxaan ilaahay noo siyaadiyo maasha allah kale waxaa jirta muslimiinta qasa waxaa ku socda duqeymo aad u balaaran oo lagu gumaadayo maxaa ka leedahay idan wallaahi waa arrin een, xanuun badan oo qof kasta oo muslim ah jirkeeda oo ka damqanayo Een, annagana hadda maanta waxay noo tahay farxad ayagana waxay ku eh, maxaa ku ciidayaan dhiig iyo dhaawac iyo dhibaato iyo gaajo iyo burbur ayay ku ciidayaan marka waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala ha u ferad ha u furo ilaahi subxaana wa tacaala een, cadowgaas ha ka qabto allah subxaana wa tacaala ayaa macnaha qadartiisa ku dhacday Een, ilaahi subxaana wa tacaala waxaan leenahay ferad ha u furo nimankaas waa u ducaynaynaa annagana ilaahi subxaana wa tacaala kuwiina gaarsiiyo allah naga dhigo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan oo shalay sida weyn looga ciiday munaasabadda ciidulfitriga awgeed waxaa ka mid ahaa buqa qable ceel cali show mukayle ceelware waradhen booco luuqjalow qoobyaxaas deegaanka raso dabadey iyo deegaano fara badan oo jiinka ku hareersan
dhanka degmada galhareeri waxaa shalay ka dhacay fantasiya loogu dabaaldegaya munaasabadda ciidulfitriga waxaana halkaas ku sugnaa warbixintan inooga diyaariyay dabaaldegaasi walaalkan cabdiraxiim sheekh cali fantasiya loogu dabaaldegayey ciidda ayaa ka dhacay degmada galhareer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud kaas oo ay kasoo qayb galeen dadyow aad u fara badan kuwaas oo ka kala yimid degmada galhareeri iyo deegaanada hoostaga waxaa isugu yimid barxadda weyn ee suuqa magaalada galhareeri kumanaan dad ah oo usoo daawasho tegay maharajaankii lagu ballansanaa ee dadka horey loogu sheegay fantasiyaha waxaa lagu soo bandhigay ciyaaro kala duwan oo dadkii daawanayay farxad geliyey qaar ka mid ah dadkii ku guulaystay ciyaarihii ay ka qayb qaateen ayaa farxaddooda muujinaya waxaan ku tartamay su'aal su'aashiina waa ka jawaabay maxay ahayd su'aasha hal xidhaale ahayd shay soddon boqol qof haddii loo qaybina soo soddonkii helaa haye marka jawaabtu waxay noqotay bish soon allahu akbar asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maasha allah waxyaalaha ku guulaystay caamada ku guulaystay oomaa ku guulaystay lacaha ku guulaystay kareenaa ku guulaystay niyow socodkaaga markaan fiiriyey nin shactaro kale la yimid a ahayd ma xirfad gaara waa sidee waa in la shactira in dadka laga qosashay maanta waayo waa malfarxa weeraankaa joogo waa galhareeri degmada galhareeri islaamkaas alxamdulilah guddiga cabaar ayay ku warwareejiyeen waxaas waxba kuma dhimin miyaa?
guddiga way u wareejiyeen laakiin waxay ku- ilaah ku calfahay cidla kaama cilin karta allahu akbar jazaaka allahu khayr cabdullah cabdulahi cabdulahi maxaad ku guulaysateen labadiina waxaan ku guulaystay wax fiican haye maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah oomo iyo maris Haye.
iyo iilna qoray lacag iyo lacag haye iyo maxaa magaca afar iskariye sakari maxaa adiga ninkan waa ismari weyseene ka waran aad ayaa sugaad gaadeen haye maxaa gacanta ku haysaa xaanbori dhinaciyo lacag kay malahay maasha allah ilaa ku siiyey hal ayaa ku guulaysay ka mid ah raggii jawaanada ku tartamaya ayaa magacaaga waxaad ku tartamaysaa magacaaga cabdiraxmaan xasan cabdiraxmaan maxaad ku tartamaysay waxaan ku tartamaa tartan macaan ya haa jawaanada
asaartii aad timid waa guulaysateen galabta haye waa ka warrama baal farxaddiina iyo shaxtareled wala aad aan ninka la yidhaahdo way wanaagsan tahay farxadeenno maasha allah laa ilaaha illa shaxtareled tartanteen waxaad moodaan in galabta aad uga rayseen Si wanaagsan, si wanaagsan, si wanaagsan.
sidoo kale waxaa farxaddooda ciidda si weyn u muujiyey dadka muslimiinta ee ku dhaqan magaalada coosweyne oo tahniyadda ciidda ka qayb qaatay bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah deegaanka cusweyne ayaan joognaa maasha allah ilaahay ku mahadsan si fiican ayaa loo ciiday waxaa waaye ee, ciidan annaga hadda haddaan reeb cusweyne deegaankan haddaan nahay si aanan weli aanan u ciidin sanad aanan u ciidin sanadkan waxa ka horreeyey ayaan u iidnay waxaad u qabtaa xoogaa waxaa waaye inaan isbeddel samayno haddaan reer cusweyne nahay dareenkaynu maasha allah aad aan u faraxsannahay maadaama bishii ramadaan noo dhammaatay maantana aan joogno ciiddii marka ugu horeysa waxaan ka bilaaba anoo magaalada degmada cows weyne ku iidaaya eh, iyadoo maalin farxad la ah si wanaagsan rayrayn farxad ninka la yidhaahdo waxyaaba farxad aan la soo koobi karin ciyaalka maasha allah aad iyo aad lama soo koobi karo wallaahi idii hore wax bayna ugu duwan tahaniyo waayo saakay ma- meesha eh, lagu dukaday oo oo farxadda laysugu soo baxay eh, dad aan la soo koobi karin oonan weligay xataa aan arkin aan ku arkay maanta waa liiday waa farxad waayo allah subxaana wa tacaala noo soo gebgebeeyey odayaashii iyo ilmihii iyo gabdhihii iyo aa ku yiiday meesha waan degmada cusub si fiican loo ciiday ciidka dhaca waa farxasana wanta wiilasha dham iyo dad odayaasha waa farxasan yihiin dhammaanta wanta dham waa farxasana magaaladan caws weynaa layidhaha waa magaalo aad u wanaagsan waana magaalo si wanaagsan looga ciiday dad ka jooga farxad iyo reynreyn iyo si naxariis loo ismarxabayn ay ku ay ku ciideen maantay waxaan u iidnay degmada coosweyne iid aan weli aanan arag oo aad u qurux badan oo ka dhacday coosweyne walaa aad iyo aad u qurxaneed iidan iidoo kale oo lamida ma arkin iyo dad ka soo qayb galay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa looga dabaaldegay ciidulfidri almubaarak aad buu mahadsan walaalkan cabdiraximaan kaasi ahaa guud ahaan warkii subax waanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu